halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america sida aad warkaba ku maqlayseenba maleeshiyada urka al-shabaab xubno ka mida ayaa la sheegay inay galeen meel u dhow hoteelka maka almukarama kadib weerar ay habeenkii xalay ku qaadeen magaalada muqdisho goobo ka tirsan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ku jira wariyaha lagu magacaabo farxaan maxamed xuseen oo ka tirsan idaacadda v o a ay bahwadaagta yihiin ee kulmiye farxaan maxaad nooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey xaaladdu waa sidee xilligan
harunow xaaladda saake waa ay degan tahay inkastoo ilaa iyo hadda aan la hubin in kooxihii hoteelka galay lasoo afjaray balse xaaladda saake waa ay degan tahay gurmud ayaa socda oo dadkii maqaahida qaraxa uu ka dhacay ku jiri lasoo bixinayo waxaad wax yar bal ka warantaa waana tegtay xalay meesha waad joogtay muddo badan saacado badan baad ku qaadatay halkeebay ku jireen maleeshiyada al-shabaabku ma hoteelka maka almukarama mise sida dadka qaar ay leeyihiin dhismo ku dhegan hoteelka in harunow kooxaha waxay galeen meel yidhaahdo mansuur oo dabaq ah maqaayidna ah marka meeshaas ayay galeen waa meesha qaraxa uu ka dhacay hilaac ay ku dhegan tahay waa xil yidhahdaa mansuur iyo wardheer way isku dhegan yihiin marka labadaas wardheerna way galeen mansuurna way galeen waa gartay waxaad nooga sheekaysaa marka waxa aad ku aragtay xalay markaad tagtay khasaaraha iyo iyo iyo xaaladda meesha ka jirtay in horta markii labadii iyo barkii markay ahayd ayaa hal mar waxaa la maqlay qarax xoogan kaasi oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiy lagu dhuftay labada inta udhexaysa baar hilaac iyo makaal mukarama wadadaasna siaad maqashay ama ad aragtayba waa wado aada u mashquul badan xiliyada habeenkii ilaa afar feel ay ku jiraan oo ciidamada ammaanka ayaa feelka geliya labada dhinacna waa ganacsiga oo dad badan ayaa jooga oo goobo ganacsi waa wado aada umashquul umashquul badan marka tirada rasmiga ee dhaawacay dhimashada ma ahan wax hadda waa aaday u badan tahay hase ahaatee haddana wadada ayaa ah wado mashquul badan qaraxa meesha uu ka dhacay waa wado mashquul badan sidoo kale maqaaxida qaraxa lagu dhufto baar hilaal yiri oo meelaha ay iskugu yimaadaan aroosyada oo xilligaas waxaa in ay ku jireen oo lagu lahaa laba go laba aroos oo ay xalfado aroosahaas ay ku dhiginayeen waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa ciidamada nabadgelyadu waxay sameynayeen iyo dadaalkay muujinayeen si ay arrintan usoo afjaraan n n ciidamada horta gurmudka shacabka aada ayuu u yaraa oo ay adkeyd in goobta ay galaan markii uu qaraxa dhacay waxaa gurmudka inta badan fidinayay dadka ama ciidamada oo qaarna kooxihii hoteelka ku jiray la dagaalamayay qaarna shacabkii oo dhaawac aha qayladooda maqlayaan oo le gurmudka io fidiya dhahaya ay daldalayeen oo ambalasta oo goob aada uga foggeynaya
waayahay farxaan maxamed xuseen ayuu wariyahaasi ahaa oo u shaqeeya idaacadda v o a bahwadaagtiin ee kulmiye magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyeyna nala socodsiinayay
markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan faahfaahino dheeriya ayaa kasoo baxaya sida uu u dhacay weerarkaasi b o a waxaa u suura gashay inay wareysato qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobtaasi markii uu qaraxu dhacay oo ay ku jireen suxufiyiin warbixintan ayaana idiin haynaa qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimco soo gelayso dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim maclimo oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu ka soo gaaray waxauu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu dadku inta badan xilligaasi waddada makaal mukarama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariye oo xasan maxamed daahir la yidhaahdo yaa waxaan wada fadhinay hoteelka maka almukarama oo adiga markaas ka hor un baanba tegay oo cishaa markii la tukaday qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aada moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sida noogu dhawaamiyey ay dhismooyinka iyo aada buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen marka alxamdulilah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oo isleeyahay meesha uu ka jilcanaayo way fahansadeen haddana ilaahay dadku intiisa badan waxuu kuma yeelin intay hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya kawaryeeryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay ilaaha maaragtay annaga naga badbaadiyey markaan soo baxayo banaankaa nimid yaa ugu darnayd oo maaragtay waddada marka almukarama gawaari fara badan baa tiilay dadka taahaya bajaajta aaday waddada magaalada ugu badan tahay dad fara badan oo bajaaj ku jira dad badan oo biibita fadhiyo meesha meydadkoodu ay yaalaan goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka ag dhoweyd xarunta idaacadda mustaqbal oo burbur uu ka soo gaaray qaraxan cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda wuxuuna ka warramayaa sida qaraxu uu u dhacay iyo wixii uu arkay ka horna waan cararnay markuu kadib dad qarax dhacana meeshaan dib ugu laabanay dadka aada u qeylinaya dadkan ha loo birmado ha loo gurmado saraakiil qaara xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada sidii aan meesha ku tagnay waxaay indhahaygu qabteen dad gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka deg dega xitaa inta eeg eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday qaraxan oo dhacay xilli habeena ayay adag tahay in la helo meydadka dadka geeriyooday qaarkood waxaana ay shaqaalaha gurmadka noo sheegeen in ay soo qaadeen intii ay arki karayeen balse ay dhici karto dad kale inay weli ku hoos jiraan burburka ama dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay macalimow ayaa mar kale ka warramaya khasaaraha uu is leeyahay qaraxan wuu geystay dhaawacu waa badan yahay dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qabsaday ma qiyaasi kartid qof maaragtay joogay maaha qof kaloo loogama sheekayn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku u saameeyey laakiin qaraxa waxaad ogtahayo makal mukarama waxaa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigii maaragtay dhalinyaro fara badan ay furte dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hillaac u k la yiraahdo kaasaa qaraxu xoogiisa uu saameeyey iyo dadkii banaanka fadhiyay gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhowaa dhismooyinkaas dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aad aragtay sawiradiisa dadku inta badan ay wax ku noqdeen marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meeshaa joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay ilaahayna waafajiyay inaan maaragtay dadka imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meeshadaasan cid hadda wax u qaban kartee ma jirin qof walba naftiisa ula cararayo laakiin waxay ahayd runtii wax aafo ah oo qof looga sheekay kara aanay jirin khasaaraha rasmiga ee qaraxan ayaa inkastoo aanan xilligan la wadahaynin haddana waxaa jira burbur xoogan oo u geystay dhismayaashii aaggaasii ka dhowaa cabdishakuur maxamed maxamuud oo ka howlgala idaacadda mustaqbal ayaa ka warramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee mustaqbal jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saamaysay gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qarax uu ka dhacay xarunta raadiih oo kale waxaa gaaray burbur aan sida sugeyneen muraayadihii oo kale shaqaalaha kusoo daatay oo daaqadaho kale inta badan oo muraayado almunium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiyaha ku yaal marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen sida kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wadda wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay habintii howlaha ay uhaysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar maxamed ibraahim macalimu oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka waraysanay waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta haddiiba uu ka badbaado oo aan ka go-aynin maskaxdiisa runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aaday u fara badnaayeen marka goobjoog la yidhaahdo laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax u n g b labada kun saddex iyo tobankii ka dhacay oo ninkii isqarxiyey ugu soo dul dhacay iyo qaraxii liido aan anigaba ku dhaawacmay iyo qaraxana aan joogay marka markaad aragto waxaas waa wax saameyn kugu yeelanaya si kastoo aad maaragtay iskugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekayso soomaalida haddana mar walba saameynay kugu yeelanaysa way ku saameynaysaa si dadban iyo si toosa intuba dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay
mahadsanid falastiin axmed imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay wararkii ugu dambeeyey muqdisho ka imanayana waxay sheegayaan in deegaanka loo lagu tuhmayay inay ku jiraan maleeshiyada al-shabaab oo u dhow hoteelka maka almukarama rasaas laga maqlayay saaka sidaasi waxaa v o a u sheegay qaar ka mida dadka degan agagaarka hoteelkaasi haddaba dadka waxyeelada ka soo gaadhay weerarkan waxaa daadgureeyay adeeg ambalaasyada amiin ambalas madaxa adeegaas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa ka warramay caqabadaha haysta adeegooda marka ay noqoto dhinaca gurmadka ay bixinayaan waxa uu warramay falastiin axmed iimaan
bismillahi raxmaan raxiim xaqiiqatan horta dhaawacu aada ayuu u fara badnaa inkastoo qaar la gaari waayo oo booskeeda loogu tegi waayo ay jireen haddana sidaasay tahay aamin ambulance dadkeeda tiamkeeda volunteerka ah waxay soo badbaadiyeen afartan qof oo dhaawac ah ayay meesha kasoo qaadeen isbitaallada ay geeyeen
marka dhaawacyadoo kale dad sidee ahay ahaayeen dhaawac runtii wuxuu isugu jiro nooc ka noocyo kala duwan dhaawac fudud iyo dhaawac culus intaba way isugu jireen dad waxaa jira aylaskooda meesha ku dhintay waxay kaloo isugu jireen sidoo rag iyo haween laba intaba way isugu jireen yacni xilli yani dadku iska faraxsanyihin cawi liska mataqaanaa shaah cabiyo la sheekeysanay ay ahayd waktigu marka lama filaynin
n marka dadka dhaawacmay xaggee joogeen oo dhaawacyadooda a kasoo qaadeen dhaawaca inta badan dadku waxa waaye meesha waxaa ku taala yani meelo badan oo shaaha lagu cabo oo la fariisto dadku marka areas ay ay fadhiyeen iyo dad jidka marayay intaba isugu jireen dad baabuur saaraa nooc walbay lahaayeen n dhaawacyadoo kale marka markii la fiiriyo isbitaaladee ayaad geyseen dhaawacyada isbitaalada waxaa la geeyey isbitaalka daarushifa waxaa la geeyey isbitaalka loo yaqaano ex digfer haddana loo yaqaano erbakhan hosbitaal waxaa kaloo la geeyey isbitaalka madiina isbitaaladaas ayaa badanaa la geeya dhaawacu markuu jiro oo u qaabaysan emergency-ga
dad meyda oo aa qaadeen ma jirtaa ha innaga waxaynu kasoo qaadnay shan qof oo meyd ah walow aan aan tuhun aan qabo in weli dad kale ay ku jiraan meeshaas waayo qofka dhaawaca waa qof qaylin kara waa qof soo gurguuran kara waa qof socon kara laakiin qofka meydkaa badana mar hadday haddayna indheheena ku dhicin waxay suurtagal ah yani in meesha looga tago lagu hilmaamo laakiin waxaan isleeyahay servicega kuleey baadigoo badan in la geli doono oo aan isleeyahay intaa numberku inuu ka bato rajo ayaan ka muujinaya laakiin hadda aamin ambulance inta qofay soo qaaday oo meydka ah shan qof waayo marka ma la helay eheladoodii dadkan mise cisbitaalada unbaa la geeyaa maya weli dadka eheladoodii lama helin dadku inta badan markay wax dhacaan qof walba qofkiisa ugu wacaa haddana sidaasay tahay magacyadan ka qornaa inaguna cisbitaalka la geeya magacyadu ka qoraa si kastoo lagu lagu baa lagu baahin karo ama dadka lagu gaarsiin karo waa laisku dayaa laakiin inta badan dadku waxay isticmaalaan telefoonada mar haddii wax dhacaan qof waliba qofkiisi ayuu waca ayuu wacaa waxaa la sheegayaa in laba qarax oo kala duwan ay ahaayeen labadaba ma khasaare dhaawacii dhimashaha ka dhashay oo aad dadka qaateen
qaraxa hore ayaa khasaaraha ugu badan ayuu ka jiray qaraxa dambe yacni wax khasaare ah oo hadda dadkii ama baabuurkaas saara ama baabuurkaas uu mooye wax kale oo geysta ma laha meel banaan ayuu ka dhacay markaa hawshan qabanaysaan waa hawl culeyskeeda iyo dabcan miisaankeeda leh ma jiraan caqabado idin soo wajaha oo ama dhinaca socodka ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca xiriirka ha noqoto ee idinka soo gaara
run ahaantii caqabado badan ayaa jira kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda intaba adeegan aada u jeedid mugda iyo baaxadda weyn leh baahidaba weyn loo qabo kuma lihin magaalada muqdisho meel space ama station aan ka yani aynu ka baabuurtaas laga abaabulo guryo kiraa ama baryo ah ayaanu ku jirnaa waxaan isleeyahy waxyaalahaas yani dawladda ama gobolka banaadir way idinka caawin karayeen yacni maamulkana runtii maamulada jirana dhammaan mar kasta waan isku daynaa inaan u sheegno ma hubo inay fariinteeno gaarto laakiin rajo weynaan ka qabnaa muddo laba iyo toban sana ah meeyar kasta ama duq magaalo oo soo mara gobolka ayna u tegin ma lahan dadka kale madaxda ah ee wasaa wasiirada ah dad inta badan waa u tagnay laakiin weli ma inaha helin wax nooga garaaba dhinaca kale caqabadaha kaleeto iyagana muuqda oo jira waxa weeye waxaan jirin yacni markay meel wax ka dhacaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa haddii booliisku uu yimaado inta badan inaysan u ogoloonin gaadiidka degdeg ah oo ama uu istaa la joojiyo way dhici karta way wanaagsantah in la joojiyo way wanaagsantah in la baaro laakiin haddana qofku inuu isan naga dhiig bixin nagana dhiman ayay tahay ahamiyadeena ayagana dabcan waxbay badbaadinaan isleay lakin isla jaanqaad baan jirnaan isleeya meeshaas dhinaca kale waxaa jira iyadana caqabado xagga dhaqaalaha ah gaadiidkan wuxuu u baahan yahay in la hormariyo wuxuu u baahan yahay shidaal wuxuu u baahan yahay mataqaana dayactir yani waxaasoo idilna yani wax ku socon kara shaxaad iyo hebelo maalin kasta kaala furso shidaalna si ma ahan budget kuma lihin gobolka budget kuma lihin dowladda adeegiina waa wax loo baahanya mar kastaba yacni aan la laga maarmin ama dhaawac ha jiro ama dhimasho ha jirto ama yayna jirin intabe dad kaleeto oo xanuunsan ama hooyo uur leh ama ilmo shubmaya intaba ha ahaatee
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan madaxa adeega amiin ambulance doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu ugu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale meel walba aad nagala socotaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen saxnuune ayaa qaahira nooga soo diray